guud ahaan hantida guud iyo dhulka ku yaala caasimadda muqdisho waxaa ilaalinteeda jaangoynteeda iyo horumarinteeda u xil saaran dowladda hoose ee muqdisho sida uu qabo sharciga maamulka dhulka nambarkiisa toddobaad ee soo baxay disembar maamulka gobolka banaadir wuxuu aada ugu xun yahay sida ay wasaaradda waxbarashada federaalka u hareermarsan tahay una jebiso mar walba dastuurka dalka shuruucda iyo ku dhaqanka heshiisyada quseeya adeegyada waxbarashada ee kala dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyadoo mar walba faragelin taban ku hayso maamulka waxbarashada gobolka banaadir keliya taasoo ka soo horjeeda nidaamka adeeg daadejinta kala saraynta iyo kala saarista awoodaha hay-adaha heer federaal iyo maamul goboleed iyo sidoo kale nidaamka federaaleynta dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada xaq iyo sharci midna uma lahan inuu baabi'iyo ama uu diido go-aankii ku saabsanaa soo saarista tariifadda adeegyada waxbarasho kaas uu si rasmi ah usoo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada muqdisho oo asiga sharciyada dalka awood u siinaya in uu soo saari karo xeerar maamul sida uu qabo sharciga namber lix ee soo baxay kun sagaal boqol iyo siddeetankii iyo sidoo kale sharciga namber boqol toban iyo lix ee soo baxay laba kun saddex iyo tobankii waxaa nasiib darro weyn iyo dib u dhac ah in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ay isaga dhex daran tahay raadinta iyo ilaalinta danihiisa gaarka ah ee ku dhisan fikirka faa'iida doonka ee u adeegaya shakhsiga taas oo curyaaminaysa danta guud gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka gobolka banaadir wuxuu maamulka gobolka banaadir aada ugu xun yahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ee xilligaani uu caadaystay jibinta iyo kutumashada heshiisyadii maamulada waxbarasho ee u dhexeeyey maamulka gobolka iyo wasaaradda asigoo ka leh dana gaar ah oo faa'iida doon ah maamulka gobolka banaadir wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay dhammaan hay-adaha kala duwan ee waxbarashada ka shaqeeya wuxuuna mar walba diyaar u yahay kala shaqaynta arrimaha horumarinta waxbarashada iyo ka jawaabista wixii tabashooyin ah ee ka dhasha go-aanada maamuleed uu soo saaro maamulka gobolka banaadir laga soo bilaabo agost laba kun iyo labaatankii ee uu maamulka gobolka banaadir si rasmi a ula wareegay maamulka waxbarashada gobolka wuxuu ku hoolanaa in caruurta ku nool gobolka banaadir ay helaan waxbarasho taya leh deeqaha waxbarasho ay xaqa u leeyihiin iyo in ay mar walba helaan maamul u dooda islamarkaana ilaaliya xaqooda waxbarasho iyo horumarineed si la mid ah caruurta kale ee dalka